degan ama magaalo degan ayaa xadiiskii la gooni noqonaya oo iyadoo dee axaadiistii dadka ay wadaagsadaan ayaa khaasatan axaadiisan aada usii shuhroobin oo kale ayaa kolkool dee shaksi baa la gooni noqonaya ama jamaaco beled mucayana iyagu deganayd markaasaabay odhanayaan tafarada bihi alumaka xadiiskan ama sunnahan waxa la gooni noqday reer maka ee kolleyna uma jeedaan reer maka oo dhan baa wada wariyey uma jeedaan taas oo waxay kaba dhigan tahay ama dee laba iyo saddex iyaga kamida wariyey haddii xadiiskii cadad iyaga kamidii wariyey awqaada qaarkeedna nin keliya oo iyaga kamida warinaya dee ninkii laakiin beledkaasu kaba mid yahay markaasay odhanayaan reer beel maka ayaaba la gooni noqdayoo taasna sida dee imaka qabiilo dhan ayaa nin iyaga kamida wuxuu sameeyo kolkol loo nisbeeya oo reer hebel baa nin dilay baa la odhanaya waxa dilayna nin keliya u ahaa reer hebel may dilin manaanay u joogin kamay soo wada tashan waa nin iyaga kamida laakiin ficilkii qabiilada majaaz ahaan iyo tajawuz ahaan ficilkii shaksiga qabiilo dhan loogu nisbeeyey markaa taadna waa taasoo kaleo kolbaaba waxa dhacaysa inuu xadiisku fardi mutlaqaba yahay ninkan keliya mooye cid kaloo warisayba aanu jirin ee laakiin dee ay beledkii isaga wada tiiriyaan tajawuz daraaddeed saa shaksi ficilkiiba qabiiladiisii oo dhan looguba nisbeeyo oo la yidhaha reer maka ayaa xadiiskan la gooni noqday waa nin iyaga kaba mida hadday wax soo raacaanna waa nin iyo laba ama saddex iyaga kamid a xadiiskii warinaya markaasaa la odhanaya safarada bihalumaka markaas suuradan oo kale hadduu dee dadku ay tacadudeenna xadiisku sidiisa qariib uma aha oo dadkan reer maka ama reer madiina xadiiskii la leeyahy way la gooni noqdeen hadday dad tacadudan yihiin oo mid ay ka badan yihiin xadiisku qariib maaha ee laakiin markaynu eegno beled ahaan ee beled loo nisbeeyo ayay qaraabadu jirtaa ama ay kaba imanaysaa fardinimadan haddii laakiin shaksi keliya uu yahay oo sidaas dee shaksiba ficilkii qabiilada loogu nisbeeyo loogu nisbeeyey markaa qaraabadii mutlaqad ahayd baaba inoo iman qaraabadii mutlaqad ahayd ayaa meeshan imanaysa xukunkii qariibka mutlaqaana uu yeelanayaa kaasi oo iyada taas markaan la leeyahay reer beledkaasaa la gooni noqday kol shaksi keliyuu noqonaya beledkii kaba mid ah kolna shaksi wax ka badan buu noqonaya ee laakiin markay shaksi wax ka badan yahay kelinimadu waa ujeedadu waa beled ahaan markaan beledka u nisbayno dee qolo ama reer madiina ama reer kuufa ama reer ciraaq oo kale oo la wadaagsaday baan jirin ruwaadii kale jooyinka kale ee ruwaadii beledkaasun baa la gooni noqotay noqonaysaa xaggaasay fardinimadu tahay dee kolkolna shaksi iyaga kamid oo keliya ayaabuu noqonaya ninka xadiiska warinaya beledka cid kale oo ehelkiisa kamid oo warinaysa maba jirto xukumkii qariibka mutlaqa ayuu yeelanaya ama ta afraadee daal tafarud ahli beledin aw jihatin can ahli beledin aw jihatin ukhra waa reer beled dadegan ama naaxiyo oo xadiiskii la gooni noqdo beled kale ama jiho kale kala gooni noqdo waa adigu xaaladii unbaa sii yar kordhayso haddaan markii hore lahayn tafarada bihi ahlu maka ayuunbaa maxaa la odhanayaa tafarada bihi ahlulbasrati can ahli lmadiina oo laba beled baa meeshii wada imanaya ninka warinaya markii hore beledkanuu ahaa nin kale oo beled kale ah ayaa isaguna xadiiskii dee uu kaba wariyey marka ninkaa kale beledkaa kale ah dee ninkan beledkana mooye cid kaloo la wadaagsatay baan jirinoo markaasaa la odhanayaa reer maka ayaa waxay kala gooni noqdeen xadiiskan reer madiina ujeedadu raawigan imaka laleeya uu la gooni noqday waaba reer maka ka kale xadiiska warinayana isna bilaadii kale maahay waa beledkaas oo markaa meeshii baa laba adigu ay soo galayaan beled dikrigoode waa suuradii hore uun qaybaheedi iyo furuucdeedii ka qowlihim qowlkoodii ay odhanayeen tafarada biha ahlulbasrati can ahli lmadiina aw tafarada biha ahlushaami can ahli lxijaaz adugu waa suurada horeen fahamnay markaa bal waa taqsiimun aakharu bal intaynaan taqsiimka gaadhin kole dee waata aada usii muhimka ah kuwii hore xukunkoodiiyo waa inoo soo sheegay mashhuurkii oo kale waa inoo soo sheegay bal dee casiiskii iyo laakiin de markii hore uu istiraaciyey oo markaas markan uu aqsaamta bilaabayeyba uu kaba dhigay aqsaam dee markuu inoo bilaabayay aqsaamta ayuu inoo soo sheegay inaan dee waxyaalahan marka la eego xukum ahaan aan dee sida mashhuurkii markuu hadlaya saxiix iyo hayra saxiix lagu sifaynahayn ee saxiixna uu ka mid yahay xasanna ka mid yahay daciifna kaba mid yahay marka casiiskan iyo qariibkanna xukumkaa horun bay leeyihiinoo magacan qariibnimo iyo casiisnimo waxaan xukum markaaba ka qaadanayno na odhanayno ama waa saxiix ama waa xasan ama waa daciif ma jirto way inoo dambeeyaan bal xadiisku markuu saxiix noqonayo shuruudda uu leeyahay markuu xasan noqonayana shuruudda uu leeyaho haddii shuruudaha la helana dee magacan kale haba watee saxiixa ma xasan buu noqon haddii shuruudihii laga waayana magacan mashhuurnimo ama casiisnimo ama gariibnimo isagoo wata ayuu daciif noqonaya saa daraaddeed gariibkani dee waxa weeyaan qariib saxiixi waa jira inama alacmaalu binniyaat ba xadiiskaasi waa xadiidka saxiixa calaa darajaati sixa gaadhsiisan waana ta aan leenahay waa gariib gariib xasani waa jiraayo kitaabka tirmidi aad buu ugu badan yaho in badan buu xasanun gariib yidhaahaaba oo dee gariib xasanina waa jira gariib daciifina waa jiraayo laakiin marka la eego xadiisyada kelida ah inta badan dacfiba u qaalib ah oo had iyo gooro cilmigan waasu dee imaam aimadii horaa kaba cabiray cilmigu waa kaa daahirkee dadku ay wada wadaagsanayaan cilmiga ruux iyo laba iyo inay sheegayaan ama ruux keliya inta badan waa wax laska laga yar joogsado layska hubsado markaa xagga dacfiga ayuu u badan yahay gariibku walow dee saddexdii qayboodba ee inoo dambeeyey intaba gariib ay leeyihiin oo gariib uu kaba imanayo taasi ay ku xidhan tahay un shuruudda inoo soo socota sida loo helo laga helo ama shuruudda loogaba waayo kolleyna waana umuuraan kutubtii hore kusoo aragnay taqsiimun aakharu lahu waa qeybin kale oo u sugnaatay gariibkan qasama alculamaau culimadu way qeybiyeen algariiba gariibka min xaysu qaraabatu sanadi aw almatn marka la eego xagga sanadka gariibnimadii ama matniga gariibnimadii waxay u qeybiyeen ilaa alif gariibin matn wa isnaadan mid matn iyo isnaadba gariib ah wahuwa alxadiisu aladii tafarada wa huwa kaasi alxadiisu xadiiska weeye aladii tafarada biriwaayati matnihi matnigiisa warintiisa uu la gooni noqday raawin waaxidun raawi keliya taasi waa mid gariibin isnaadan mid isagu isnaad ahaan oo gariiba laa matan matn ahaan aanu gariib ahayn ilaa baa inoo taale ilaa gariibin matan wa isnaadan wa ilaa gariibin isnaadan laa matan mid isagu gariiba xag isnaad ahaan matniste ahaan aanu gariib ahayn ka xadiisin rawaa matnahu waaba xadiis ay matnigiisa wariyeen jamaacatun jamaaco min asaxaabati asxaabta kaba mid ah wainfarada uu la gooni noqdayoo waaxidun mid biriwaayati warintiisa can saxaabiyin aakhara saxaabi kale uu kala gooni noqday wa fiihi noocan dambe uu yaquulu tirmidiyu tirmidi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku yidhaha markuu axaadiista caynkana sheegayo gariibun min hada alwajh wuxuu leeyahy waa taqsiim kaloo dee barhkood ilaa shan bay gaadhsiiyaan labadii ugu muuqashada badnaa ayuu inoo soo qaatay taqsiim kale oo qariibku leeyahay midi waa xadiisi baa qariibun sanadan waa matnuna waa xadiis matnigiisuna waa qariib sanadkiisuna waa qariib oo markaa taasi maxay tahay xadiiska nin keliyaa la warinaya la gooni noqonaya cid kaloo la wadaagsatay ma jirto dee sanadkiisi waa qariib matnigina kon haddii aanu duruq kale lahayn iyo meelo kaleo cid kale ay kaba wariyeen aanu lahayn ama ruwaad kaloo warisay aanu lahayn matnigina qariib buu noqonayaa sanadkiisna qariib buu noqonayaa taasi waa qeyb waana dee imika mithaal iska daahira wax iska daahira weeye xadiidkii raawi keli uu sheegayey cid kaloo la wadaagsatay aanay jirin dee sanadkiisna waa qariib matnigiisna waa qariib baa la odhanayaa inay matnigiina dariiqan dariiq aan ahayn oo lagu wariyey xadiiskii ma hayne amaa qeybta labaad ee gariibin isnaadan laa matan waa xadiis sanadkiisu gariib buu yahay laakiin matnigu gariib maaha oo taas say ku dhacaysaana waxa weeye xadiis ka soo qaad ina allaha laa yaqbid lcilma intizaacan xadiiskaan soo maray waa mashhuur buu inoogu soo misaaliyey ilaa dhowr saxaabi baa warinayey xadiiskaasi waa xadiis mashhuura gariib ma aha laakiin haddii raggii warinayay mid kamida nin keliya uu ka wariyo cid labaadoo sheegaysa aanay jirin waa kan qariibkii nisbigaynu soo marnay qariibkii nisbiga ninkaas nin keliya ayuunbaa la gooni noqday oo mid iyaga kamida kala gooni noqday xadiidku markaynu xadiisaan eegno waa xadiis mashhuura oo matnigiisu duruq tacaduduu leeyahy laakiin sanadkan markaynu eegno khaaska ah ee ninku uu la gooni noqdo ninkan kala gooni noqday sanadkaasi waa qariib baa la odhanayaa matnigiisise qariib maaho dee duruq kale oon dariiqan ahayn oo isagii lagu wariyey xadiidkii ayaa jira markaa matnigii qariib ma aha waaba matniga mashhuurka laakiin sanadkan gaarka ah ayaa qariib ah oo sanadkiisa qariib ah markaa tirmidi oo kale kol xadiiska wuxuu kaba cabiraa qariibun saxiix xasan xasanun saxiixun qariib baa yidhaha ama qariib keliya ha kuba daayo qaalibanna hadduu qariib keliya yidhaha n wax kala raacin daciifun buu ujeedaa ama waa xadiis daciifa un waa dee kan kale waa xasanu gariib iyo waxbuu raaciya hadduu gariib ku gaabsado macnaa tirmidi agtiisa waa xadiis daciifon bal markaa in tirmidi baa markaa kol qariib buu odhanaya kaas isagu dee qariibkii mutlaqaayo waxyaalaha soo geli laakiin kol baa w xadiidka intuu soo dhigto wuxuu odhanaya gariibun min hada alwaj markaynu eegno sanadkan uu kusoo naqliyey weeye dhinaca gariib buu kaba yihi markaa kol hadduu min hada alwaji ku qayday waxay ka dhigan tahay weji kale ama dariiq kale iyo sanado kaleo lagu wariyaa jirta laakiin markaynu sanadkan eegno sanadkan dee cid la gooni noqotaa ku jirto markaa sanadkan xaggiisa gariib buu kaba yihi markaa noocan imaka gariibun isnaadan laamatan waa nooca uu ilaahay tirmidiy hadduu dee xadiis axaadiista kamida san uu kuba sifeeyo waata uu jeedo oo gariibun min hada alwajh bal marka waxa weya matigi gariib maaha sanadkii un baa gariiba matigiisa waa macruuf kaa horena sanad iyo matniba gariib buu noqonaye min madani algariib xadiiska gariibkaa meelaha laga helayo madan waa jamcu madina madinana waxa weeyaan waa almakaan aladii yudanu wujuudu shayi fiihi wey waa meesha la filayo waxaan in laga helaa madino la ydhaha madinatu shay waa meesha la filayo in laga helaa madino lagu magacaaba sida xadiiskii dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadka ninka ugu khayrka badan sheegayeyba ninkaa dee faraskiisa hayste ee waxa weeyaan macanana farasi yabtaqi lqatla madanahu ka daydaiyo weyaan dilka waa shahaadadii meelihii dee la filayay in qatligu jiro waa dee meelihii lagu dagaalamayaba yabtaqi alqatla madana bal haddaba madan lqariib waa waa kan isagiiba sii fasiray ay makaanu wujuudi makaanu wujuudi amhilatin kasiiratin lahu wey amhilo badan uu leeyahay meesha la filayo ama laga helayo musnad lbazaar oo axaadiis badan oo dee keli ah ayaa kitaabkaa kuba sugan almucjam alawsad liabaraaniyi mucjamka dhexe dabaraanina isna amhilo badan oo gariibka ah iyway kuba sugan yihiin bal markaa waa kutubta la fiilay dee inta badan laga helayo qariib badan kuwaas baa kaa mida tirmidina aada baa dikrigiisa uguba badan yahay isagoo soo celceliya ashharu musanafaati fiihi kutubtii loo alifay kuwii ugu shurow badnaa qaraa'ibu maalikin lidaaraquniyi waa maalik wixii uu la gooni noqdo daaraquni u sugnaaday alafraad lidaaraquniyi aydan kitaab kaleo afraad la yidhaaho daaraquni leeyahay ujeedadu waxa weeyaan imaam malik de imaam buu ahaa xadiidka imaam kuba ah culimaduna aada bay ugu cinaayoodeen axaadiistiisii kollay kitaabkiisa muwada'na riwaaya tacaduday buu leeyahy axaadiis muwada ka baxsan oo uu isaga lagaba wariyaano way jiraan oon muwada'a aan kuba sugnayn ama muwada'aadkiisa aan kuba sugnayn marka daaraquni oo kale ayaa wuxuu ururiyu kitaab ku ururiyey bal axaadiistii imaam malik qaraa'ibtiisa lagu tirinaya ama uu isagu la gooni noqday in cidila wadaagsan taas oo kale dee waxa iyadna waa kolley waxaa mawduuca kitaabkuba yahay axaadiis cidi ay la gooni noqotay in la sheego oo lagaga hadlo markaa waa taa ama afraadku waa si guud ayuu bal markaa daaraquni kitaabkan uga dejiyo axaadiistii afraad ahayd ama duruqdeedu keli ahayd haddaba waa kutubtaas baa madinaadka ama meelaha laga filayo ama dee laga helayo qaraa'ib badan kuwaas baa kaba mid ah dee wax madbuucana intooda badan waaba horta kuwa hore iyo labada hore iyo waa madbuuc السنن التي تفرd بكuلi سuنة minha أهل بلدة waa sunantii ay la gooni noqdeen suno kastoo iyada kaba mida bld dedegan waa cunwaan kitaab waa magacii kitaabka o dhan السuنن التي تفرd بكuلi سuنة minha أهل بلدة o de waxa weeyaan waa أxaadiistii marka la eego beledadii kala dunaa aanay wadaagsan ee dadka warinaya ay beled mucayana ay kasoo jeedaan abi daauud sigsataniye oo imaamkan sunanta leh ayaa leh waa kitaab gaaroo uu leeyahay ama dee risaalo adigu kitaab gaaroo uu leeyahay oo axaadiisa caynkaasa uu kuba sheego taasna marka maxay tahay kolkol dee qariib mudlaqa iyo aanay noqonin been waa noocii imankaan kaba soo baxnay oo tafarud ahlu beledin aw ahlu jiha lahaa siibay bal adigu kitaabkan ama dee juskan uu kuba ururiyey imaamka abi daa-uud oo iyadna madinada qariibka ayay taasi kaga mid tahay calaa kulli xaalin bal gariibkii kolley dee aqsaamtiisii waan soo aragnay qaybihiisii imikana waana inoo soo wada koobay oo hadduu qariibku mid mudlaqa yahay iyo hadduu mid nisbiye yahay oo kutubta qaarkood dee meelo kala duwan ay ku kala sheegaan waa kan sheekhu meel keliya inoogu soo ururiyey xukunkiisana waa ta aan soo sheegnay walow dee qariibka inta badan ay dee duruqda qariibka dacfi uu qaalib yahay laakiin saxiix iyo xasanba waa leeyahay saan sooba sheegnay oo bal de wuxunba ay tahay aqsaam dhowra ayuu inagu soo yar celceliyay ruuxuna markuu iska yar mubtadi yahay waxyaalo badan ba iskaba yar gala oo nooc anwaacdan qariibka nisfiga iyo taa qariibka mudlaqa iyo anwaacdan qariibka nisfiga halkan inooguma dhigtay iyo noocii hore markuu qariibka u qeybiya alqariib mudlaq iyo qariib nisbiya waxa u yar dhexeeya umuuraha sifaley dee waa ruuxu wuxuu yar baahaya adigu bal fiirsasho waayo hadalkii ma badna amtilo saase uu iskaba daayay ikhtisaar daraaddeed sidoo xagga hoose uu kuba sheegayo laakiin muhimka horta ruuxu hadduu masaladii suuraysto oo uu sideedii bal tacriifkeedi iyo taa u fahmo waxaa ka dambeeya dee si tawasucu kusii yar tawasuci uu sahlanaanaya ee markaa laakiin masaladii bal tacriifkeedii iyo si fiican aanu u dabdin aanu hagaag u tasawurin ee wixii uu ku binayn lahaa waxa ka dambeeya macluumaadka intaa ka ziyaadsan ayaa weli aan u sugnayn oo markaa taasi kolley waxay yar keentahay ishtibaah badan iyo ishkaalaad bay keentahay bal muhimku ruuxu horta tacriifka iyo misaalka iyo umuuraha ha dabdiyo anwaacdiina ha kala saaro markaa waxaa ka dambeeya iyo dee kalaam intaa ka ziyaadsanay u iska sahlanaanaya taqsiimu khabr اaaxaadi binisbati ilaa quwatihi wa dacfihi bal khabr aaxaadkii horta gees taqsiim waynu soo aragnay khabarulaxaadkii loo qeybiyey oo xagga marka la eego duruqda uu inagu soo gaadhay ama cadada duruq bay taqsiimkaa hore ahaa mashhuur iyo casiizkii qariib baan kaba soo baxnay waa taa inoo dhammaatay marka xagga duruqda iyo asaaniidda uu leeyahay jaanibkaa marka la ictibaariya taqsiimkaa hore ahaa imika taqsiimkan labaadee bilaabayna waa taqsiimkii asaasigaba ahaayo waa xagga marka la eego quwada uu leeyahay xadiidkan ama dacfiga uu leeyahay dee maxaana inoo socota maxaa uu quwo ku yeeshaa wixii quwadaa keenaya ama dacfiga keenaya weeyaan waa wixii asaaskaba ahaa ama asalkaba ahaa ama tii ugu ahamsanayd ayaa bal qaybintii loo qaybinaya xadiidkii axaad intaa wuxuu khabarulaxaad u leeyahay dee khabarkii mutawaatirka ahaa isagu mid dee daciif iyo saxiix u qaybsamaba maaha waa kaa sugan ba isagu bal dee isagu cilmi daruuriya ku faa'iideynayaba oo isagu tan taqsiimka xaggana waa ka baxsan yahay ee waa khabar alaxaadkii yanqasimu khabarulaxaad ugu qeybsamaya khabarulaxaadka oo min mashhuurin wacaziizin wagariib mashhuur iyo caziiz iyo gariibba laha binisbati ilaa quwatihi wa dacfi marka la eego ee loo nisbeeyo xagga ee la ictibaariyo quwada uu leeyahiyo dacfiga uu leeyahay ilaa qismayni laba qaybood wahumaa labada qaybood waxa weeye alif maqbuulun ku la aqbalayo wa huwa maqbuulku ma tarajaxa wuxuu raajax noqday weeye sidqulmukhbiri bihi kii ku warramayay run sheegiisa inuu run ku sheegayo waxan ama runtiisa ay raajax noqotay wa xukmuhu kaa xukumkiisna waxa weeye wujuubu lixtijaaji waalcamali bihi in la xujaysto oo lagu camal falaa inay waajib tahay oo hadee lagama tegi karo marduudun kii labaad waa ku la celinayo wa huwa maa lam yatarajax kii aanu raajax noqon weeye sidqulmukhbiri bihi kii isagu ku warramayey sidqigiisa iyo runsheegnimadiisu aanay raajax noqon wa xukmuhu xukumkiisuna annahu laa yuxtaju bihi inaan la xujaysanahayn wey walaa yajibu alcamalu bihi aan in lagu camal falaana waajib ahayn bal marka halkan buu inoogu qaybiye iminka muu odhan maqbuulku waxa weeye kii isagu runta ahaa marduudkuna kii beenta ahaa ee cibaaradan buu ka cabiray wixii ay raajax noqotay kan kuu sheegaya ama ku warramaya sidqigiisa ay raajax tahay waxaa weeye dee bal iminka khabar aaxaad baan haynaa mid ama laba ama saddex ama in baa warinaysa kale ixtimaalo nisyaan iyo khada iyo waxyaalo badanna waabay iska jiraan oo bashar way kuwa bannaan tahay laakiin ruuxii warkan inoo sheegay ama xadiidkan inoo soo gudbiyey ruuxay dee cadaala u sugnaatay uu yahay oo shuruuddii cadaaladna way inoo dambaysaa maxaa markaa dee ruuxa cadaala ay u sugnaatay waa muslim baaliqa oo caaqila oo fisqi iyo muru'adii iyo ama sharaftii iyo bal waxaa wixii dhaawacayay oo dhanba ka nabad galay maxay markaa taasi noqonaysaa dee inuu ninkani run sheegayo ayaa meesha muuqata lama odhan asal ahaan tan imika tarajax baa lagaba cabirayo dee wixii imika run iyo been looma qaybinayo waa suurtagal haddana ruuxan dee in khada ka dhaco inuu nisyaan ka dhaco inuu dee isagoo dee si uu mootay uu wax ku wariyo wixiiba meeshii khalal ku yimaadaan suurtagal weeye laakiin markaan eegna cadaaladiisa iyo imika umuurahaas dee nin arrintiisan daraaddeed uu kuba sifoobay been ka dhowrsanayo iskaba ilaalinayo tadayin ahaan ugaba tegayo weeye mar gees kalena waa ninkan dee xifdiga iyo dabdiga iyo waxqabashada loo nin had iyo goor aan ku naqaano maaha xifdi xumo iyo khada badan iyo waxyaalahaas aan ku naqaano maaha waa nin lagu yaqaano dabdi iyo xifdi lagu yaqaano dee meeshii markaas walow ay dee haddana nafsal amarka marka mawaaqica la eego ixtimaal khada iyo nisyaan iyo waxyaala iskaba banaayihin laakin waa ixtimaalkaasi marjuuxu noqonaya maxaa raajixa ninkani inuu run sheegaya raajixa ta kale waa wax banaan uun oo de waa tajwiis uun marka taas waa kala qaadanayo ama kan kale de ninkii been lagu yaqaanay ama bal been yaan laguba aqooninba dee waxa weeyaan lagu yaqaanay nin aan wax qaban oo xifdi xuno warkaa imika uu kula dhegaystay hadhow haddii uu islaa kusoo celi si aan ahayn sidii uba sheegayo oo kale kaas oo kale marka uu sheego isagu inuu sheegayo meeshii maxaa ixtimaalka xooga badani uu yahay raajixa waxaan inaanu sid ahayn oo sidqigiisii baan inoo raajax noqonin markaasaa la iskaba celinaya kaa naftiisa inuu wax dabdiyo ama xataa hadduu beenaale ahaa run sheego anu markaa suuradan mar kasta been ma sheegaye aanu suurada ku been sheegin waa suurtagal laakiin jaanibkii kale ayaa raajixo bal markaasan buu ugaba cabiray iminka rujxaanka ugaba cabiraya haddaba kii ay raajax tahay inuu run sheegayana dee xadiiskiisa waa kaa la aqbalayo dee shuruudna way leedahay taas waxaan rujxaanta keenaysaa kii isagu ay raajaxayd inaanu bal meeshii sidqigiisi aanay inoo raajax noqon ama warkiinu sidiisii usheegay aanay inoo raajax noqonna dee waxa keenaya way inoo dambaysaaye waa kan xadiiskiisa la celinaya labadaasay u kala baxayaan walikulin mid kastoo min almaqbuuli kii la aqbalayo walmarduudi kii la celinaya kamid ah aqsaamun qaybo ayaa usugnaatay watafaasiilu tafaasiil saadkuruha aan sheegi doono fii faslayni mustaqilayni laba fasal oo kala gooni ah in sha allahu tacaala waana tan alfaslu thaani alkhabr اlmaqbul fasalkii labaad waa khabarkii isaga la aqbalayay oo fasalkii labaad baa adigu bal markaa khabarkii la aqbalayay dee baabkii koobaad baan kuma jirno muddana baabkaa koobaad baanu wadi doonaa inoo socon doona markaa fasalka koobaad taqsim اkhabr bictibaari wasuulihi ilayna buu ahaa kana waa alkhabr اlmaqbul almabxaث اlأwal aqsaam اlmaqbul bal mabxaثka isagaa laba mabxaث leh mabxaثka hore waa qeybaha maqbulka xadiiska maqbulkii uu leeyahay المبحث الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به waa مبxثka labaadna waa iyadoo loo qaybiyo xadiiskii marka horeba la aqbalay maqbulka ahaa mid lagu camal falaya iyo mid aan lagu camal falayn de waxaan lagu camal falayna way noo dambaysaa waa arin aan ka imanayn ruwaadiisa dacfigoodee wax kale kaba imanaysee المبxث sadeed mansuuqi oo kale ye المبxث الأول أqسام المqبول يqسم waxaa loo qaybiyaa almqبول mqبulkii binisbati ilaa tafaawuti maraatibihi marka la eego xagga maraatibtiisu inay kala tagsan tahay jaanibkaan ictibaarino oo xagga maraatib uu ku kala sareeyo ilaa qismayni laba qaybood oo ra-iisiyeyn ra-iisiyeyn dee asaas ah ama asal oo madax ah huma labadaa qismi waxa weeye saxiixun mid saxiixa iyo wa xasanun mid xasana wa kullu minhumaa mid kastoo labadooda kamidana waa saxiixa iyo xasanka yuqsamu waxaa loo qaybiyaa oo u kala baxaya ilaa qismayni laba qayboodoo humaa labadaa qismi waxa weeye lidaatihi waa saxiixun lidaatihi wa xasanun lidaatihi waa laba waligayrihi oo maxay ah saxiixun ligayrihi wa xasanun ligayrihi afar bay markaa noqon fata'uulu aqsaamu lmaqbuuli maqbuulka aqsaamihiisa waxay u iilanayaan oy ku dambaynayaan fi nihaayati dhammaadka iyo nihaayada ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood wahiya hiya afartaa qayboodna waa tan inoo soo socoto ujeedadu bal markaa horta laba waaweyn bay u kala baxayaan waa saxiix iyo xasan labadiibaa mid kastaaba uu yeelanayaa saxiix lidaatihi iyo xasan iyo saxiix ligayri xasan lidaatihi xasan ligayri oo mid kastaa laba ayuu sii kala baxaya marka maxay aqsaamtii maqbuulku inoo noqon afar afartina waa kuwan saxiixun lidaatihi xasanun lidaatihi saxiixun ligayri xasanun ligayri wa ilayka macnaa ismu ficil weeye hud weeye waxaad qaadataa dhagahaga aad u furtaayo dee makaalkan baxha hadihi alaqsaami qaybahaas baxsinteed iyo ka hadalkeed tafsiilan waata tani waa ijmaale iyadoo lakala saarayo lakala bixinayo taa baxsinteedii ayaa dee kugu soo maqane dhegaysto oo fahm asaxiixu tacriifu tacriifkiisii luqatan xagga luqada asaxiixu saxiixu bidbisaqiimi saxiix waxa la yidhaha waa wixii fayooba waxaa cagsigiisa ama bidkiisa saqiim waa ruuxii bukay wahuwa markaa saxiixu xaqiiqatu fi lajsaami wixii jismile ayuu xaqiiqo ku yahay macnaha majaazun fi lxadiidi wa saa'ir lmacaani waxyaalahan ajsaamta ahayn ee xadiiska iyo macaanida kaleba aana majaaz buu ku yahay ujeedadiis waxa weeye haddaan eegno lafdigood saxiix ee dad oo kale iyo xayawaan iyo waxyaalahan ajsaamta ah ee kolla xanuun ku yimaado kolna caafimaada ayaa macnahani asal uu yahay oo uu dee macnihii guud ahaan ama xaqiiqada aha iyaga asalka u ahay iyo asalkiisa hore macnuhu waa halkaasun oo dee shaksi haddii la yidhaho shaksigani waa saxiix oo dee isaguna waxa weeyaan cagsigiina uu yahay kan kale ama isagu awqaada qaarkeedba waa saqiim waa bukaa taas sixada iyo saqamku waa wax asal u ah wixii ama dee waxyaalaha nool xayawaanaad kasoo qaada ajsaamta ah taasi waa macnii asalkahayd ama iyada waxaan macnaha ahayn oo dhan haddii lagu sifeeyo de waa macno loo soo raray oo dee kolley fayoobidan caafimaadku tilmaamaya unbaa dee warkii runta ah iyo waxyaale haddii war ay tahay ay tilmaamaysaa haddii uu bal markaase majaaz buu kubayo waa macno dambe oo manquul oo loo soo naqliyo macnihii asalkaa waa laga keenay macnahan kale calaaqa daraaddeedun loogu soo naqliyayo haddii la yidhaha xadiidkii waa saxiix maanta ama xadiidkani waa xadiid saqiim ahoo waaba daciifba maha dee sixadii xagga maradka iyo ka imanaysay marad la-aante dee waxaa loo jeedaa un inuu wixii cillo ahaayee lagu celin lahaa kani ka fayowye kana wax lagu celiyaa meeshii jirta oo macnahan markay xadiis noqota ama macaanida kale o dhan haddii saxiix lagu sifeeyo ama saqiim majaaz bun bay ku tahay macno asalkii oo waxyaalaha xayawaanaadka ama nafleyda ah ayo ajsaamta ah ayaa asal u ah macnahan taasi waa luqa istilaaxan xagga istilaaxa matasala sanadu sanadkiisa ku xidhiidhay weeye binaqlilcadli ruux cadliya oy cadaala u sugnaatay werintii uu ku xidhiidhay addaabidi dabdi leh oo wax qabasho iyo dabdi leh can misli mid isaga lamida oo markaa maxay ah cadli oo daabido uu kaba wariyo ilaa muntahaw ilaa dhammaadka lagaba gaadhiyo saxaabigii laga gaadhi min gayri shuduudin shaadnimo la-aanteed iyadoo aanu shaadoobin walaa cilatin cillo la-aanteed waa shuruuddii xadiidkii saxiixahayd ama dee taas sheekh wuu dheeraynaya tan si fiican buu inoogu basinayaa marka laqbadaas baan tan ku daysanaynaa si aan usgaadhno sheekha idaaxiisa oo had iyo goor miisaadka kitaabka inuu dib tacriifka aanu sidaa ku dhaafin uuba sharxaa sharxu tacriif waa kan tacriifkan sharaxiisii ishtamala wuxuu kulansaday atacriifu saabiqu tacriifkaa hore calaa umuurin umuur yajibu ay waajibtahay tawafuruhaa helitaankeeda laga helo ama in laga hela ay waajib noqonayso xatىa yakuna alxadiiثu waa kan yakuuna si uu u noqdo alxadiiثu xadiiثkii صaxiixan صaxiixu u noqdo oo tacriifkan hore ee matasala sanadu ilaa walaa cilatin intaasi waxay kulansatay umuuro ay laazim noqonaysa in xadiiثkii si uu صaxiix u noqdo horta laga helaa isagii wa hadihi اumuuru hiya umuurtaasi waxa weeye waa tan kow alif itisaalu sanad waa halkaa uu yihi matasala sanadu sanadku inuu xidhiidho wmacnahu itisaalu sanad macnihiisu waxa weeye ana kula raawin raawi kastoo min ruwaatihi ruwaadiisa ka midi qad akhadahu xadiidkan uu qaatay uu wariyey mubaasharatan waa si toosa ayuu ugaba wariyey waasida la-aan weeye mubaasharadu can man fowqahu ciddii ka sarreysay min awali sanadi sanadka bilowgiisa laga bilaabo ilaa mutaawi ilaa dhammaadkiisa laga gaadhayo itisaal sanadkii buu inoo fasiray waa umuuro kolley marar badan aan soo aragno had iyo goorna soo noqnoqda maxaa itisaalu sanad yahay ujeedadu waxa weyaan dadkan xadiidkan kala warinaya ayuu sheekhu inu leelahay nin kastoo ruwaadan ka midi ninkan kale ka sareeya ka sareeyaa waxa weeye waa kii sheekhiisa ahaa ayuu xadiidkii toos uga qaatay cidi uma dhaxayso isaga ayaa ah ka ka wariyey marka welibana arrintaasi meelun maha sanadke waa min awali sanad ilaa muntaha shalayna waxaan soo nidhi walow dee si kale meelo uu yar isticmaalay waa tan sanadka bilowgiisu waa daraftan iminka bukhaari oo kale sheekhiis waa sanadka bilowgiisii sanadka dhammaadkiisna waa darafta saxaabigu kuba sugan yahay aakhira sanadna halkaasaa la yidhi awal sanadna halkan haddaba laga bilaabo sanadka bilowgiisa ilaa halkii uu ku dhammaanaya sanadku laga gaadhayo saxaabigii lagaba gaadhay amaanay meesha ka maqnayn cadaalat ruwaad ruwaadda cadaaladoodii oo waa maxay cadaalat ruwaad ay ana kula raawin raawi kastoo min ruwaati ruwaadiisa ka midi itasafa wuxuu ku sifoobay bikowni anshiisa musliman muslim uu yahay baaliqan qaan gaadhay oo caaqilan caqli leh oo kayra faasiqin ku faasiqa aan ahayn faasiqna waxaa la yidhaahaa waa ruuxa isagu dee ku dhacay dembi kabiira oonu ka toobadkeenin ficlan ama daa'imaya dembi yar oo dembigu hadduu dee yar yahay oo marmar ka dhaco kolley acmaasha saalixaadkana waa lagu dhaafaayo dee fisqi ma keeno lakin haddii israar meeshii uu jiro uu ku adkaystay dee laa sagiirata maca israar baabay yidhaaheenoo israar macii sagiira markaa ma jirayso kabiiray isu rogaysaa oo markaa faasiqu waxa weeyaan imaka dee waa kaa isagu kabiiro irtikaabkeed isago ama kabiiro ku dhacaya wey dembi kabiira ama sagiiro daa'imaya haddaba aan faasiqdaasna ahayn oo dee ka dhoondabad waayo waayra markaa hayra faasiqin wagayra makruumi lmuru'ati muru'ada wax dee mid muru'adiisu ay jaban tahayna aan ahayn oo nuqsaanay kuba timi kale muru'ana dee bacd alculama kutub gaaraabay ku khaas yeeleen dee ragga dambena barhkood buxuus dee kolley imakaba iska barhkood iska madbuuc yihiin ay ku khaas yeeleen way jiraan fuqahadu way ka hadlaan oo markay abwaabu shahaadaad joogaan markhaatiga rawxa gala iyo ka aan gelahayn oo kale taas way kaba hadlaan muxadisiintu meelahan way kaga hadlaaneen kolley tacriifyadooduna dee kutubta adabka iyo taas ama kutubta akhlaaqduna way kaga hadlaan barhkoodna raggii mutaqadimiinta waxbay ku khaas yeeleen kutub ah dee raggan mutaahiriintina iyaguna buxuuf gaale ukhaas yeeleen way jirtaay laakiin dee barhkood tacriifkay kuwa tacriifiyaan takhaluq lmari bikhuluqi amhaali waa ruuxii oo ka dabeeca yeesha dadka isaga amhaashiisa dabeecadood ma tacbiir kaba fiican maxaa yihi اجtinاab الrajuل ma yashiinhu واجtimaaؤhu ma yaziinhu waa cibaaro barhkood ay kaba cabireen raggii hore waa ruuxii oo ka dheeraada wixii isaga ceebeynaya o dhan wax alla wixii nuqsaan iyo ceeb iyo khalal ku keenayay dheeraanta uu ka dheeraado lana yimaaduu kasbado wixii isaga sharaf iyo qurux u yeelayay taas ayaa muro ah barhkood baabaa deesa ibnu xibaan oo kale waa isticmaal mari mmaa yuxibuhu اllahu wاlmuؤminuun dee taas ayuu dee waa ruuxii oo isticmaalo wixii dee ilaah iyo mu'miniintu ay dee iyagu jeclaayeen min alkhisaal waijtinaabuhu maa yakrahu allahu walmu'minuuna min alficaal ruuxoo kaba dheeraada wixii dee rabbi nacayo ee ficaal ah adigu ruuxii oo akhlaaqda fiican ee ee toosan eewan markaas isagu ilaashada oo ka dheeraada wixii umuuraha dee nuqsaan iyo khalal iyo isaga kuba keenayay taas baa adigu muru'ada too kolle dee maqsuudka weyn waa guud ahaanuun akhlaaqda fiican ee toosan ee dadka amsaashiishu ay leeyihin iyo caadooyinka fiican iyo waxa uu laba yimaado wixii taa dhaawacaya inuu kaba dheeraado kol kolle markaa dee way isbedeshaayo waxaa dhici karta wax dee dadka qaarkood khuluqba ah ama caado iska dee markaa ay kaba dheeraadaan waayo dadka qaarkoodna inay shay caadiyaba iskaba noqotoon dee dhibba lahaynba oo kale oo matalan waxyaalahay kuba soo daraan amsilada dee waa ruuxaan suuqi ahayn inuu suuqa iyo dariiqyadaa wax ku cunoo kale dee ninkii had iyo goor halkaa joogay shaqadiisiba ay ahayd waa gaar waaba dee camalkiisii laakiin taas oo kale dariiqyadaas iyo taas bal markaa uu kuba cuno oo kale shardigii oo kale ayaa muwaafaqaadkiisa wuxuu soo qaadaa kolkol dee isbedelka isagoo sheegaya isagoo dee andalusna ku noolaayo wadankaas imika spain iyo laba idhaa qayb portuqaal kaba mida ayaa amsilada soo qaata madaxoo la qariyo kasoo qaad buu idhaa dee markay sharqi noqoto waktigaa dadkii iyagu dee ahl hay aha ama culimadii oo kale iyo iyaga waxay ahayd murua ayay u ahayd khuluq fiican bay ahayd oo markaa waa wax khuluqii dee jebinaya hadduu isagoo dee kashifa ras ama caariya rasba uu socdo laakiin wadankoodii marka la joogo andalus oo kale iyaga caadi bay isaga ahayd dhaqan bay isaga ahayd inuu ruuxu aan waxba madax hadduu doono aan saarin ama culimaada ama keyrkeedo iyaga agtooda markaa wax dee muru'adii dhaawacaya man kolkol wax isbedeli kara saasay kuba kaba cabireen takhaluq lmari bikhuluqi amhaalihi bal marka la eega zaman ahaan iyo waqti ahaan iyo dadka toosan ee amhaashiisa akhlaaqda iyo waxyaalaha caadaadka fiican iyo waxaa khisaasha fiican ay leeyihin oo ruuxu kaba dabeeca yeesho haddaba waa inaan taasna aanay dhaawacnayn oo nin muru'adiisu ay dhaawacan tahay dee warkiisina lama qaadanayo bal taas bay cadaalat ruwaad macnaheedu yahay waa macno markaa ballaadhan oo dee islaamkii iyo buluuqii iyo caqligii iyo inuu ruuxu fisqi kaba nabad galo umuurahaas oo dhan bay dee cadaaladii keensaya khawaarim almura kaba nabad galo dabd ruwaad aina kula raawin raawi kastoo min ruwaati ruwaadiisa kamidi kaana tama dabdi wuxuu ahaa nin dabdigiisu waxqabashadiisu ay badan tahay tam tahay oo marka la eego ruwaadiisan xadiidka warinaysa ayaa ninka saaxiib si fiican buu leeyahy o wixii uu maqlo si fiican uu dabdinayo sideedii uu maqlayo si uu dabdinayo hadhowna si uu sheegayo oo kale ima dabdu sadrin aw dabdu kitaab ama taasi dabdi sadri ha noqoto ama dabdi kitaaba ujeedadu ruux hadduu dee nin xaafidayo wixii uu maqlo xifdiyaya si fiicanna u xifdiyaya hadhow markuu islaa gudana sidiisii u gudanaya waa dabdi sadri ninka dabdigaa ma lehe laakiin uu qorayaayo kitaabkiisibuu saxayaayo kitaabkii sheekiisi uu eegaya markuu ogaaday inaanay wax farqiyo udhexeeya jirin uu ilaashanayo ilaa uu dadkii kale ka gaadhsiinayo dabdi kitaab weeye bal adigu nin daabida yahay ama kitaab ha lahaado qoraal ha ku dabdisa wixii ama xifsigiisa fiican ha kuba dabdisee waa inuu dabdigaasna leeyahay afar cadamu shuduud oo waa maxay cadamu shuduud ilaa yakuna waa inaanu noqon alxadiidu xadiidkii shaazan mid gooniyo ruux la gooni noqday washuduudu shuduudku laakiin halkan kelinimadani maaha inaynu la keli noqdo waa tii qariibkaynu ka soo baxnay taas noqone shuduudku waxa weeye huwa mukhaalafatu hiqati ninkii hiqada ahayd khilaafitaankeeda uu khilaafo liman huwa awsaqu minhu nin ka kalsooni badan ujeedadu nin lagu kalsoon yahay oo cadaala ay usugnaato dabdi usugnaadee xadiiskii warinaya dad kale oo iyaguna cadaaliya dabdi ay usugnaadeen baa la warinaya si iyagu ay ku wariyeen si ka duwan buu ku wariyey lama jamcin karayo dee markaa markay nin iyo jamaaca ay noo gudboonaato jamaacada meeshkaa aan raacayna ninkan xadiiskiisii shaad baa la odhanaya waana nin dee sidiisa gaar ahaan xadiiskiisu saxiix noqon lahaa siqaa weeye haddaba waa kelinimo laakiin ay la socoto mukhaalafo dad kale ku khilaafay oo ka mudan taasi waa inaanay jirin oo xadiiskii shuduudkaasna aanu gelin cadamulcilati cilo la-aan waa maxay cilo la-aanto ay anlaa yakuuna alxadiisu xadiisku waa inaanu noqon macluulan mid cilo leh inta badan had iyo goor ciladu dadka siqaadka ay xadiiskooda ku timaadaa waana waxyaalo dee aan xagga imika cadaalada iyo waxyaalaha aan kaba imanaya laakiin inta badan dee sahwi iyo khada iyo waxyaalo iyo wahmiyo bay kuba timaadaaye adigu waa inaanu macluul noqon kolleyna shuduudka iyo ciladuba way noo dambaysaa kitaabkay noogu iman doontaa horena waan usoo aragnay walcilatu muxuu ihi ciladu waa sababun sabab qaamidun qarsoon oo khafiy waa isla mid qaamid iyo khafi yaqdaxu dhaawacayana fii sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa macaana daahira iyadoo ay jirto sida daahirka xadiidka daahirkiisu inuu ahaa assalaamatu minhu inuu ciladan iyo waxaan dhaawacaya sababkan uu ka nabadgeshaye adigu muhimka waxa weya waa inuu cilo ka nabadgalo ciladuna inta badan dadka siqaadka ee axaadiistooda ku timaada waa xadiis markii hore daahirkiisu ah inuu cilo kaba nabadgeshayo dee ruwaad lagu kalsoonyaa warinayo dariiqi waa xidhiidhsana laakiin marka aynu isu geygeyno dee ruwaadii laisuba wada eegaa waxa la arkayaa sabab xadiidka sixadiisii dhaawacayso qalad ruux kaba dhacay oo kale iyo xadiis xadiis ka dhex galay oo kale iyo xadiis markii hore sanadkiisu aanu dee mawsuul ahayn oo la wasliyey waham daraaddeed iyo waxyaalaha adigu ay kuba timaadaa waana inoo dambaysaa cilana waa inu ka nabadgalo shantaa shardi weyn shuruudu bal imanka wuu soo ijmaalinaya yatabayanu waxay nooga cad min sharxi tacriif tacriifkan sharxiisa ana shuruuda saxiixi saxiixa shuruudiisu alatii shuruudaasoo yajibu ay waajibtay tawafuruha in la helaa oo xadiidkii laga helaa xataa yakuuna alxadiidu waa si uu noqdo xadiidkii saxiixa mid saxiixa khamsatun shan inay tahay nooga cad wahiya itisaalu sanadi waa mid cadaalat ruwaati dabd ruwaati cadamu lcilati cadamu shuduud waa shantaa shardi faida ikhtala hadduu nuqsaamo shardun shardi waaxidun keliyo min hadihi shuruudi lkhamsati shuruuddaa shantaa ka mida uu nuqsaamo falaa yusamacu bil matlan meesha itisaalu sanad ma jiro cadaalat ruwaad waan haynaa cadaalat ruwaad baan jirin cilaa soo gashay shuduud baa soo galay dabdigii ruwaaddaa xumaaday xadiidkii falaa yusama laguma magacaabiya alxadiidu xadiidkii xiina idin markaas saxiixan xadiidkii saxiix lama odhanayo marka mithaal ayuu inoo raaciyey mithaalkiina weliba sanadkiisiibuu waxoogaa yar taabtay si yar tadbiiq ahaan ama umuurahan aanu u fahmno oo shuruuddii uu kuba tadbiiqiyo bal dee mithaalka insha allahu tacala casharka dambe ayuu noogaba bilaabmi kolle waqti baan gaadhinay waqtigii waana sii eegi kartaan idinkuyo bal mithaalka uu laba yimi iyo ruwaadiinan haddaad dee kutubta raajaba haysaan iyo bal waxan uu sheegaya waxaan waa laisu mithaali kara walo dee xadiidkii saxiix ahaa ayaan ku jirnay marka waxaan soo aragnay in xadiidku uu leeyahay ama shuruudiisu ay tahay shan shardi marka shantaa shardi la helana xadiidkii lagu magacaabayo ama xadiidku uu noqonayo saxiix shantii shardina markuu inoo soo talkhiisiye wuxuu inoogu sheegay sanadkii oo xadiidka sanadkiisoo aanay waxba ka dhicina xidhiidha ruwaadiisu ay cadaala u sugnaatay iyagoo welibana dabdi fiican lana ah iyo cilana aanay gelin xadiidka hadhow si xadiisan wax yeesho mancida shaadna aanu noqon bal waanu soo sharxay shantaba haddii shantaa mid la waayo dee saxiix noqon maayo bal markaa mithaal ayuu halkan sheekhu inoogu sheegayaa xadiidkaas shuruuddiisii laga wada helay oo sidaa daraaddeed xadiidka saxiixa wuxu uhi mithaalu mithaalkiisu waxa weeye ma akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixihi qoola bukhaari wixii uu ku wariyuu ku soo saaray kitaabkiisan saxiixa ah oo wuxuu yihi bukhaari xadahanaa cabdullaahi bnu yuusufa qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can muxamed bni jubayr bni mudcimin can abiihi qaala anahu qaal wuxuu yihi markaas waa waalidkaas oo waa jubayr ibnu mudcim saxaabi aada u macruufo weeye oo quraysh ah samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay oo qara'a aqriyay fi lmaqribi salaad maqrib biduuri suurat duur macnaa rasuulka ilaahay oo salaad maqrib la tukinaya ayaa wuxuu ku aqriyey suuraddan suuratu duur saxaabigana waa inoo soo naqliyey inuu maqlayo walow aan markaa la tukanahayn salaadi ka ansaxaysaba aanu ahayn oo muslimba ma ahayn markaas oo arrinta maqlay oo dee waxaan u tegi doonaa haddii ala yidhaaho kitaabka aan ku arki doonaa xadiiska dee awal horena waan soo aragnay kitaabkii hore taxamul iyo ada wax la yidhaaho marna waa marka la warinayo marna waa marka dadka loo gudbinayo la gaadhsiinayo marka waktiga la warinayo waxba shardi maaha ruuxu inuu islaam yahay ama cadaal ay u sugnaatay maka isagii laga maqlayo uu gudbinayo qabla islaamihi uu wax xambaaro xadiisa laakiin bacda islaamihi uu warinayo ama taas waxa weeyaan wax dhib ay leedahay ma jirto saxaabigani markaa wuxuu u yimi beder intay dhacday dabadeed bay aheed oo dadkii beder lagu qabtay oo dadkii dee qoyskooda ah furashadood buu u yimi kolley aabihii mudcim ibnu cadi waa ninkii dee rasuulka ilaahay oo markuu daa'if kasoo noqday magageliyu saa jiwaarkiisa uu kusoo galo markaama noolahayn adeerkii ducaymat ibnu cadiyana waa lagu dirayba dagaalkii beder oo dee waana sababtii uu xam markaa waxshi waxshi isaga lahaaye arrinta ay noqotay in xamseba loo dilo ama uu xornimadiisii laguba xidho laakiin markaas buu inoogaba warramayay maqalkii uu maqlay suuratu duur bacda islaami buu sheegaya meelo uu ku ta'asuray oo aayaddaas kaba mid ahayd oo qalbidee aada iyo aada u ta'asuro waxyaalihii ugu horreeyay islaamka qalbigiisaba geliyada walow bacda siti sanawaat islaamkiisu ahaa taasna wuu sheegay haddaba taasba weeye qara'a fi lmaqribi biduur fahada alxadiidu xadiidkani saxiixun saxiix weeye haddaba shuruuddii baa laga wada helaya sabuu saxiix ku yahay lian alif sanadahum liana sanadahum muttasilun sanadkiisii waa sanad xidhiidhsano dadkan wuxuu dee xidhiidhka sanadkuna yahay raawi kastoo ruwaada ka midi oo sanadkan ku jira inuu ciddan isaga ka sarraysay uu ka warinayo uu wax ka maqlay oo uu toos uga qaatoona cidi u dhaxayn suu marka horeba soo yidhi marka waa mutasil sababtuna idcille idani halkan oo kale tacliil bay u timaadaa ana kula raawin raawi kasta oo min ruwaatihi ruwaadiisa ka midi samicahu uu maqlay min shaykhihi sheekhiisa uu ka maqlay oo cabdullaahi bni yuusuf dee waa asxaabtii macruufkeyd waa tanisi ee imaam malik ama dadkii dalabadiisii aaduu markaa u laazimayba weeye waana kan leba akhbaranaa malikun marka wuxu uhi sheekhu wa amaa cancanatu maalikin maalik cancanadiis wabni shihaabin ina shihaab isna cancanadi wabni jubayrin ina jubayr cancanadiisu fa maxmuulatun waxay ku xambaaratay cala alistisaal xidhiidh liannahum iyagu gayru mudallisiina rag tadliis lagu yaqaano mudallisiina maaha muxuu halkan wadaa sayidkii waa xidhiidhsan yahay buu yihi markaa dee su-aal baa iman kartaa ta hore xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf baa bukhaari yihi waa ka maqlay cabdullaahi bnu yuusufna muxuu yihi akhbaranaa malikun waa sheekhiisi waa ka maqlay laakiin maalik muxuu yihi can ibn shihaab ibnu shihaabna muxuu yihi can moxamed ibni jubayr muu odhan xadahanaa iyo samictu iyo akhbaranaa moxamed ibnu jubayrna muxuu yihi dee can abihi baa inoo taallaa halkaas baa la odhan karaa dee tan canta sariix kuma aha itisaal itisaalna way ixtimaaluun itisaalna way keentaa inqidaacna way keentaa mar lagu xambaaray itisaal iyo mar aan itisaal lagu xambaarin basaynu soo marnay way jirtaa markaa tii buu ka jawaabaya oo wuxuu leeyahy xadiidkan sanad dadkani way kala wada maqleen sanadkana waa sanad mutasila maalik dee sheekhiisii ibnu shihaab weeyo horta uu in badan wax ka xambaaray gees kalena maalik tadriis laguma yaqaano ninka mudaliska ayaa cantiisa aan lagu xambaarin itisaal la doonaa inuu caddeeyo sama caddeeyo kol haddaan ruuxu muttasir ahayn mudalis ahayn gacantiisa waxay ku xambaaran tahay bal xataa haddii shardigii la eego samac dee mucaasara un maahay dadkani waa dad isa soo gaadho wax kala maqle ine waa dad isuna sheekaaye itisaal bay ku xambaarantaho marka halkan cantani inqidaac ma keenayso waa can dhammaanteedba itisaal bay ku xambaarantaho sababto waa dad dee aan mudalisiin ahayn dad isna soo gaadhay oo is arkay oo waxna kala maqlay weeye oo loo og yahay taas markaa cantana dhib mala halkan waa itisaal shardigaa hore markaa waan haynaa kii labaad waliana ruwaata ruwaadiisan xadiidka warinaysay ama shardigii labaad iyo saddexaad israaci cuduulun horta waa dad cadaala ay usugnaatay daabiduna wax dabdiyey oo xifdi fiican iyo dabdi fiican leh oo labadii shardi ayd cadaalatu ruwaat iyo dabdigoodna waan haynaa wahaad awsaafum cinda culamaai ljarxi watacdiil waatan awsaaftii bal tilmaantii ay ku lahaayeen raggani si aan u garatid cadaalo iyo dabdi heerkay ka gaadheen culamada jarxiga iyo tacdiilka kollay dee cibaaraadkan koobanna taqriibkii xaafid ayuu adeegsanaya oo kasoo qaadaya axkaamtii xaafid weeyaan cabdullaahi ibnu yuusuf siqatun mutqin dee bukhaari in iska dhaafo isaguu soo saaray cabdullahi ibnu yuusuf maxay ku tacriifiyeen oo culimadu ay ku sifeeyeen inuu nin siqa yahay oo mutqina haddii siqo un lagu daayo muraadkeenu waa ku xasilaya mudqinku de waa idqaan ka badan ee xagga dabdiguu leeya oo lasii caddeeyey ee laakiin wafdigan wasfigan siqa ah ayaa wuxuu kulansanayaa laba shay laba rukni ayuu siqanimo ay kulansanaysaayoo kol haddii ruuxii la idhaha waa siqa macnuhu waxa weeye cadaalana way u sugnaatay dabdi fiicanna waa leeyahay labadaas baa lafdigan siqa ay kulansanaysaa ruuxa lagu kalsoonyaha taas ama iyada haddii la idhaha imaka eeg mudqin keliya oon waxba la raacin dee ninku isagoon cadaala usugnaa nin buu mutqin xaafida noqon karaa haddii imika saduuqun oo kale iyo laba yidhaaho alfaadaha cadaalo keenta cadaala loo sugay laakiin dabdigii cibaaradan kama fahmayno siqanima laakiin labadii wasfi oo inoogu sugantahay mutqinna waa adkeyn lasii adkeeyey oo waa dee siqanimadii baa weliba dabdigiisu inuu aada usii sugan yahay la sheegayayo waa tii hore bay inoo sii adkeynaysaa wixii halkaa horeba inoogu sugnaa taasi waa mid oo ninkan eeg cadaaliya dabdi sare ayaa usugnaaday malik ibnu anas isagu nin la isweydiiyaba ma aha oo imaamun xaafidun waaba imaam xaafid ah oo isagu det ibnu shahaab zuhri isaguna maxay cibaaradii ay culimadu ku sifeeyeen ahayd xagga jarxi iyo tacdiil faqiihun xaafidun muttafaqun calaa jalaalati watqana waa cibaaraadkii xaafid ibnu xajar taqriib waa nin faqiiha xaafid oo bal dee waqtigiisiina marka la eego ninkii xaafidkii waqtigiisiiba way ama ugu xifdi badnaa dadkii waqtigiisii muttafaqun calaa jalaalati watqani waa nin laysla meel dhigay laysku waafaqsan yahay jalaaladiisan cilmi iyo itqaankiisa laysku waafaqsan yahay isaguna maaha herar dhexa xataa maaha waa herarta u sareeya xagga xifdiya itqaan iyo siqanimo maxamed ibnu jubayr isaguna waa nin caalim oo caalimiinta culamadii taabiciinta kamid a waa siqatu nin siqa isagu ama jubayr ibnu mudcim waa saxaabi jaliilaba markaasa waxaan aragnaa raggan meesha cadaala u wada sugnaatay fiican weliba sare itqaan iyo dabdi fiican oo taamina uu wada sugnaaday saa daraadeed labadii juz ama labadii shardi ahaa alcadaalatu waadabd si fiican baa looga helaya sanadkan ama heerkii ugu sareeyaabay ka wada gaadhayaan marka laba shardi a inoo hadhay waliannahu gayru shaadin shaadna maaha id lam yucaaridu maa huwa aqwa minhu xadiidkan markaan tatabucno ma helayno xadiid kale oo kan ka xoog badan ama dee ruwaada nisan ay ku wariyeen si dee dad ka mudani ay ku wariyeen oo ka duwan oo khilaafsan oo wax ka xoog badan oo ka hor imanaya taas ma helayno ruwaadiisii dadkii kale la wadaagsaday cid ku khilaafsan oo xadiidkan wax ka duwan oo iyaga dhinaca kale la raajax yeelo ku wariyey ma jirto oo shaadna ma aha waliannahu laysa fii cilat min alcilal cilooyinka inoo dambeeyo dee xadiidka marka duruqdiisa laysu geeyo soo baxa ama ha noqoto waqfi marfuuc ha noqoto waxa meye marfuuc ahaa waqfi dee me mee mawquuf ahaa rafcintii ha noqoto ama waxa weeyaan dee waslu mursalin wax mursal ahaa oo la wasliye haba noqoto ama wahamka loo dhaco idraaj iyo xadiidka loo dhex galayo umuurowgaba yimi haba noqotee adugu wax cilo ah oo xadiidka ku soo baxaya marka duruqdiisi laysu wadageeyana aan arki karna ma jirto asal ahaan saa daraaddeed waa xadiidka saxiixa shuruudiina way inoo dhan tahay dee waxaanay tani tadbiiq yar inoo tahay marka xadiidka saxiixa ad bal walow idraaga caynkaasi kollay aanu inoo sahlanayno xadiidkii dee waaba sanadkiisii dhib yaraan waan ku heli karnaa ruuxii inuu taraajib ilmaam u dhihino waa yar tatabuci karaayo sanoo kale awsaaftii kutubtii jarxiga iyo tacdiilka ku sugnayd ee raggani lahaayeen way usoo bixi karaan bal markaas wuxuu garan karaa markaa bal hadduu inuu dabaqaadka ruwaadana ilmaam u leeyahay itisaalka sanadku dhaqso ugu soo bixi karaa cadaaladooda waa heli karaa dabdigoodana uu heli karaa markuu kutubtii jarxiga iyo tacdiil iyo taraajim iyo xaggaa u laabmo saddexaasi aad bay u sahlanyihin laakiin waxaa dee sucuuba kolley inoogaba imanaysa haddaan silaano bal umuurtan wada tadbiiqiya xagga shaad la-aanta oo shuduudkaasi wuxuu keenayaa xadiidka riwaayaadkiisii lagu wariyey bal dee inaad wada xasrin karto ood isu keeni karto hadhow la arki karo khilaaf wuxuu bal khilaafka jira iyo ruwaadii haddii khilaaf jirana dhinaca bal markaa shuduudku jira iyo dhinaca maxfuudka arrinta kasii qaamidsan ee aada uga sii daranna waa xagga cilada xadiidku cillo ma leeyahay dee markan duruqda xadiidka iyo riwaayaadkiisa laysu geenayana maha kitaab keliya una waa guud ahaanba xadiidku riwaayaadkii uu lahaa hoo ama dee kutubtaad haysataha ku jiro ama kutubta kale jirta kutubtan macruufka ha noqdo ama masaaniiddee usa jawaamicdii iyo sunantii ama masaaniiddii ama ajsaada iyadna mansuuradii aada u fadhiirsan markaa taas baa ah tadee u baahan aqoon aada u sarreysiyo tatabuc ama dee aad inaad hesho xukum ah xadiidku duruqda mooye duruq kale inaanu lahayn amase bal taasoo labadaa shardi baa dee labada shardi ee aqoon sare u baahanta iyo dee waqti iyo umuuro laakiin bal markaa maxay tahay taasi waa dhib oo waa runoo dee xukumkii adigu xadiid san ugu xukumi lahayd ma suurtagal ma ahaan iyo dee san aqoonta inteenan le laakiin maxaa bal waxaad helaysaa imika usluubkan inoo soo dhigtay xadiidka yar nooc tadbiiq baa jiro xadiidka marka dee saxiixnimadiisa aada eegeyso bal dee dariiqaad mari karta iyo umuuraha jawaanibtaad eegi karto oo waa shuruudii sidaad u heli karto bal waa taas oo kale haddaba xadiidkani waa mithaal buu ina siiyey dee nooc kalena jaanib yar tadbiiqahoo aada adigu bal yaanay waxyaalo ku suurtogelin laakiin wixii aad ka kari karto shuruudda aad bal inay mutawafir tahay iyo in kala eegi karto haddii xadiidkii markaad sanadkiisii aragto aada aragto labada ninba inaanay isa soo gaadhin oo kale dee inqidaac baad arkaysa haddii ninkani saxaabi aanu ahayna uu taabicuun xadiidkii uu ku joogo inqidaac baad arkaysaa xaggii sanadkii haddii sanadkii xadiidka uu ku jiro nin daciifi walow taasna sucuubadu ay leedahay dee ninkan daciifka inaad tidhaha sanadkan buu daciif ku yahay mooyaane guud ahaan markan la eegna aqoonteena ma odhan kartid xadiidkani waa daciif si guud oo sababta waxaa dhici karta dee xadiidkani duruq kale inuu leeyaho haddii lagu idhaha dariiqa mooye dariiq kale ma laha waa sax laakiin duruq kale hadduu leeyahay dee tiraa bihaada sanad buu daciif ku yahay mooye duruq kale onu ninkani kuma jirin haddii xadiidkii jirto ood kaba warhayn ood haddana tira maya xadiidkani waa daciif taasi dee waa khada ayay noqonaysaa bal laakiin haddana cala alaqal waa kayfiyadii aad wax ku yar tadbiiqin lahayd tani bal haddaba taas waa mithaalkii xadiidka saa shuruudda looga helaa xadiidka saxiixa xukmu haddaba xukumkiisi xukumkiisu waxa weeye wujuub alcamali bihi waa in lagu camal falaa xadiidkol hadduu saxiix yahay n haddii wax caaridayaan imika oo dee shuduud iyo cila ay gasho daciif noqda ama kuwa saxiixba ma laguma camal falayo laakiin kol hadduu saxiix yahay in lagu camal falaa inay waajib tahay weeye fi ijmaaci ahli lxadiidi nimanka ahluxadiidka ijmaacood iyo waman yuctadu bihi min alusuuliyiin walfuqaha iyo cidda dee ictibaar leh kalaamkooda uu wasan leeyahay la tirsanayo ee usuuliyiin iyo fuqahaba macnaa camalfalkii lagu camalfalayay waajib waya allahuma suura iman karto xadiidku isagoo san oo kale u saxiix noqday oo haddana aan lagu camalfali karahayn nooca inoo dambeeye mukhtalifu lxadiisi markaa taas oo kale maqbuulku inoo qaybin karaa mid macmuula iyo mid aan lagu camalfalayn xadiidkii maqbuulkaan haynay oo haddii bal xadiidka siisii waa u saxiix noqday laakiin xadiid kale oo iska hor imanayaan baa jirto oo dee cid kale ay warinayso bal markaa dee waxaa loo baahdaa jamcin jamcinta hadday suurto geli weydo waxaa loo baahanayaa bal naasikh iyo mansuuq baabkooda inay kala horeeyeen taasna haddaanay suurtagalayn tarjiix baa markaa loo baahdaayo haddii markaa kii dee raajixa mooye kii marjuuxa noqday camal ma laha isagoo maqbuul oo siisii kale dee sixada ay u hayso bal taasi waa waxyaalo kale oo dee maanic baa ku yimi camalkii markaan maanic jirin dee waa kaa in lagu camalfalay ay waajib tahay fa huwa xujatun xujo weeye min xujaji sharci sharciga xujooyinkiisa ka mid ah oo laa yasacu aan u suurtogel ahayn weeye almuslima dee ruuxii muslimka ahaa aanay waasac noqonayn u suurtogel noqon ahayn tarkulcamali bihi dee hadduu ka tago waa cisyaan iyo mukhaalafo camalfalkii uu ku camalfalaya ka tag uu kaba taga aanay dee waasac noqonayn almuraadu biqowlihim waxaa looga jeeda qowlkooda ay odhanayaan hada xadiiثu صaxiixu aw hada xadiiثu غayru صaxiix manaa de waa xadiidka markaan leenahay waa xadiidka صaxiixa ama aan odhanayno xadiidkani صaxiix maaha maxay ujeedadu tahay macnaheedu maxaa hadalkaa uu yahay tibuu inoo sheegaya wuxuu yihi almuraadu waxaa looga jeedaa biqowlihim qowlkooda ay odhanayaan hada xadiiثu صaxiixu ana shuruuda shuruudii alkhamsata shanta ahayd asaabiqata ee imika aan soo maray noo soo hormartay qad taxaqaqat fiihi way sugnaatay oo xadiidkan bay ku sugnaato waa laga helay liannahu ma aha macnuu inuu yahay xadiidkaas waa saxiix la yidhi maqduucun mid la gooynayo oo bisixatihi sixadiisa fii nafsi اlamri waaqacaya sida jirta iyo xaqiiqada nafsilamarka uu saxiix ku yahay sababtuna waa lijawaasi lkhada'i gef banaanidii iyo wanisyaani ilow cala siqati ruuxii lagu kalsoonaa uu ku banaan yahay muxuu halkan inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu taala sheekhu xafidahu llah wuxuu inoo sheegayaa bal markan ay leeyihiin xadiidun saxiixun waxa ujeedadu ay tahy horta mid weeyaano mutawaatir baynu soo maray xadiidkii mutawaatirkaa kol hadduu tawaaturo dee waa kii aan nidhi cilmi yaqiini ah ma una soo yidhi oo qadci uu faa'iideynayaa taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan hobno oon yaqiininayno waaqacayo nafsul amarka xadiidkani inuu sidaa ku yahay oo dee arrintani ay u sugan tahay oo wax rasuulkii ilaahay ku hadlay oo uu ka soo fulay inuu yahay taas yaqiinna ay tahay taasi ayay macnuhu ahayd cilmigaa yaqiinigu faa'iideynaya ama xadiidkii aan heerkaa gaadhin kol haddii shuruuddii aan ka helo wax caaridayo camalfalkiina aanu jirin horta waan ku camalfalaynaa si kastaba waan ugu camalfalaynaa oo wax kastaba waan ugu camalfalaynaa markaan leenahay waa saxiixna macnaheedu waxa weeye shuruuddii saxiixaynu soo maray ayaa laga wada helaya laakiin taasi kama dhigna inuu heerkii gaadhsiisayay mutawaatirka een yaqiininaynay inuu waxani uu dee san waaqacayo nafsul amarka ku yahay taasi kama dhigna danni aada u adag baa jira meeshana danigu abwaabtan oo dhanna waa wax lagu camalfalo daniga adag ee qaalibkii in waxaan laakiin dee waana farqiga udhexeeya xadiidkaa tawaaturay iyo axaadiisan kale ee cilmiga nadariga ama daniga faa'iideysa udhexeeya maxay taasi kama dhigan tahay bal masalan imika kasoo qaata ruux aada aada ugu kalsoon tahay oo run sheeg ah ilaahay ka cabsoonayo oo dhowrsoon hadduu war kuu sheego warkii waad ictiqaadinaysaa waad rumaysanaysaa laakiin maxaa jiri karta dee ninkani inkastaba heerkaa ha gaadhsiisnaado inuu been abuurto uu soo mareegtana aamin baad ka tahay laakiin waa basharo kolkol khada waa ka dhici kara wax dee uu sidiisa umootay ama hadalkii aanu sidiisii u qaban oo uu kuu sheegay way ku bannaan tahay waa suurtagal marka dee waad imika rumaysatay haddana hadday noqoto